Odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay kaasi oo ay ku soo dhaweynayeen gogosha nabadeed ee uu ku baaqay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Qaar ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed ayaa bulshada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ugu baaqay inay ka soo qayb galaan gogosha nabadeed.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuu ugu baaqay Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaanba qaranku inuu la ysugu wada yimaado lagu wada hadlo lagu lagu xaajo qaato wax allaale wixii Soomaaliya u baahan tahay ee xilligan taagan in laga wada tashado waxaan runtii rabnaa inaannu qaadanno kaalinta aannu leenahay haddaannu odayaasha dhaqanka nahay iyo bulshada rayidka ah inaannu kaalinteedii qaadanno baannu insha alla rajaynaynaa waxaan runtii ku baaqayaa dhammaan dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadirba inay ka qayb qaataan dib u heshiisiinta waxaan si toosa u ayadaynaa haddaannu nahay dhaqanka soomaaliyeed gogoshii nabadeed ee dib u heshiisineed ee uu madaxweynaha qaranku baaqay inuu u qabto dhammaan siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada soomaaliyeed oo dhaqanka soomaaliyeed kow ka yahay maanta waxaan u fadhinaa oo yaan isugu nimid iyadoo soomaali qoys ka maqan aan la arkin inaan ayidno madaxweynaha baaqi uu ku baaqo baaqi nabadeed ahaa baaqi odannimo baaqi soomaalinimo baaqi mas-uuliyadeed aad iyo aadaan ugu qashuucnay waxaad mudan tahay marka inaan ku niraa madaxweyne waa ku taageernay waa kugu taageernay waana kugu garab taagannahay doorka dhaqankana waxaan rabnaa inaan anigoon cid aadn loo soo marin inaan dib heshiisin dhinac ka fadhiisanaan rabnaa
waa inaan ku taageernaa ku hambalyaynaa oo waa mahadsantaha aan ku dhahnaa baaqii nabadeed oo gogosha ahayd oo dhab heshiisiinta ahayd oo madaxweynaha uu ku baaqay taasoo ugu baaqay saamilayda siyaasadda iyo hogaamiyaasha bulshada